maamulka ee xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa dhaawacay nin wadaad ah iyagoo xarig iyo jirdul u geystay tiro dhalinyaro ah maleeshiyaad ka tirsan maamulka dowladda xabashida itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay tacadiyaad kala duwan ka geystay qeybo ka mid ah dhulkaas macalin xaashi xasan ibraahim oo ka mid ah culummada degmada mulla ee dhulka soomaali galbeed ayay maleeshiyaadka maamulka mustafa cagjar waxa ay si bareer ah ugu dhaawaceen halkaas isagoo dhiigbaxaya ayay maleeshiyaadku iskaga tegeen wadaadka ay dhaawaceen waxaana ugu dambeyn usoo gurmaday dadka deegaanka kuwaas oo dhigay xarun caafimaad si loola tacaalo xaaladiisa jeesta kale ciidamada maamulka ee xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay rag dhallinyaro ah dhibaatooyin ugu geysteen degmada qabri bayax ee ay gumaysato itoobiya saacadihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka iyo ciidamada booliska ee maamulka xabsiga dhigeen tiro dhallinyaro ah kuwaas oo ay qaarkood dhaawacyo u geysteen dhallinyarada ay ugaarsiga ku hayaan maleeshiyaadkan ayaa waxa ay eed uga dhigeen in ay soo abaabulaan qorshayaal ka dhan ah maamulka halkaasi ka jira ayna sameeyeen kicin dadweyne sida ay hadalka u dhigeen tallabadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhowaan maleeshiyaadka liyu booliska ay xabsiga u taxaabeen dhallinyaro ay ka qafasheen degmada dhagax buur oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumisiga dowladda xabashida itoobiya